wargeyska star tribune ee ka soo baxa gobolka minnesora ayaa qoray faallo dheer oo uu kaga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda ee bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi wargeysku waxa uu sheegay in soomaalidu ay hadda yihiin xoog siyaasadeed aan la dhayalsan karin gobolkan oo ah soomaalida maraykanka joogto halka ay ugu tiro badan yihiin gobollada kale ayaa xubno dhowr ah oo iyaga ka mid ah xilal kala duwan ay isu soo taageen iyagoo ku tartamay magacyada dimuqraadiga jamhuuriga iyo weliba xisbiyada kale ee loo yaqaano xisbiga saddexaad qoraalkan uu wargeyska star tribune uu ka qoray arrimaha soomaalida iyo ka qaybgalkooda siyaasadda ayaa waxaa maxamed cabdi sandheere oo istuudiyaha igu helinaya uu ka wareystay maxamuud wardheere iyo maxamuud nuur oo labaduba xilal horay ugu soo tartamay maxamuud wardheere oo isagu u tartamay duqa magaalada minneabolis ayaa marka hore waxa uu weydiiyey waxa bilowgiiba ku dhaliyey inuu xilkaasi u tartamo wakti horey ahayd waxay ahayd september eleven two thousand one waxaan umalaynaa wakti dheera kasoo wareegata hadda saddex toban ku dhow sano ku dhowaad markaas waxay ahayd soomaalida waanu ku cusbeyn minnesota iyo maraykanka dad badan baa markaas xoog usoo galay waa hirkii cusbaayoo dalka markuu burburay dadkii muhaajiriintii badneed oo soomaalida ahaabaa aada usoo batay marka waxaa ii muuqday cududa soomaalida minnesota inkastoo markaas aysan sharci ku lahayn dalka badankood in ay tahay cudud soo socota oo gobolka joogo markaa loo nalo nalona tixgelin jiray dad laajiyiin ah macnaha muhaajiriin oon maraykan ahayn marka waxaan mooday inay muhiim tahay in siyaasiyiinta gobolka markaas la dareensiiyo inaan nahay dad soo degay gurigeena uu yahay halkan cod iyo xaq iyo wax walba aan ku leenahay marka muujinta joogitaanka iyo xaqa soomaalida baa igu dhaliyay haddaan kusii daro sandheero waxa ii gaar ahaa baa jiray oo muhiim ah waxay ahayd aad iyo aad baa soomaaliya igu walwalsanaa xilligaas waktiga kusugnayd burburkii waxaanan weligay aaminsanaa soomaaliya hadday saaxiibo leedahay inaanay burbureen soomaaliya inay saaxiibo la-aan u burburtay waan gartay waxaad waxaad ka socotay xisbiga jamhuuriga taarikhdaad sheegayso sebtembar laba kun iyo kowdii waa xilli la wada xasuusto xilligii maraykanka weerarka lagu soo qaaday ee la burburiyey daarihii magaalada new york iyo meelo kale dhibaatadu intay la ekeyd kaalinteedsa gasha xageed ka gaartay horta tartankii aan galay subaxaas ay ibtilada ka dhacday magaalada new york oo maraykanka aniga magacayga wuxuu yaalay boqol iyo konton iyo laba meelood oo magaalada minneabolis oo goobaha codka laga bixiyo ah marka wuxuu ahaa subaxa wuxuu ku bilowday doorashadii si weji wanaagsan markii ay ahayd sagaalka subaxnimo na waad ogeedeen haddee dadka indhahooda ku arkay waxay new york ka dhacay daarihii dhaadheeraa world trade center daruufihii diyaaradihii o dhan baa la fariisiiyey doorashooyinkii dhan baa subaxa la kansalay aan ka ahayn gobolada fogfog sida kan minnesota oo kale ma la joojinin laakiin gobolada dalka doorashadii baa istaagtay gebigeedba gobola badan oo maraykanka barkiisa ah diyaaradihiina waa istaagay xaaladiina waa isbedeshay isla markiiba wuxuu noqday haddee magacii muslimkii baa kusoo batay idaacadihii marka aniga personal haddii anigoo maxamuud uu yahay magaceygii iyo waxaa isku soo aadayay subaxaas marka waxaan aaminsanahay doorashadiiba isla markiiba in dadkii magacaygiiba isla markii inay saamaysay baan aaminsanahay ayna iga reebtay dad cod aan heli lahaa ansiya maxamuud nuur maxamuud nuur dhowaan ayaad u tartantay xil ka mid a xilalka gobolka minnesota congresska minnesota haddii aad dadweynaha u yara sharaxdid oodna xasuusisid xilkaasi waxa u ahaa tani waxay ahayd maaragtay doorashada oo state senatka oo xaafada minneapolis oo cedar iyo agagaarkeeda aan u tartamayo jegada maaragtay state senatka kaalinteed ka gaartay runtii waxaan soo galay kaalintii labaad aad iyo aad baan usoo dhaweynay taasi waxaa muuqaal ah in ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda gobolka minnesota ku nool ay u furfuran yihiin xagga arrimaha siyaasadda soomaalida iyo deegaanka oo dhan waan gartay ansiyo maxamuud wardheere maxamuud tartan baa jira hadda u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga yimaado doorashada weyn ee madaxtinimada ee iyadu qaadatay indhihii dadkao dhan waxaa jira tartanno hoose oo heer walba leh oo lagu tartamayo boosas kala duwan gobollada iyo meel walba soomaalidu way badatay tiraadu badan kulligood iminka jinsiyaddii way wada qaateen badankoodu xisbiga jamhuuriga ood adigu ka tirsanaan jirtay doorka uu ka qaato inuu soo jiito dad soomaaliya intuu leegyahay sandheer waa su-aal aada u fiican dadka soomaalida saan kuu sheegay waktigii aan aniga hadda bilaabayay doorashada ka qaybgalka doorashada maraykanka iyo hadda aad bay u kala duwan tahay soomaali badan baa soo gashay siyaasadii dhalinyaradii ku dhalatay halkan haddaan usoo noqdo labada xisbi gaar ahaan xisbiga jamhuuriga wuu gaabiyey waa run sida joornaalkiiba adiga aad ka akrida dhawaan kasoo baxay minnesota waxay u siday u kala samaysan yihiin labada xisbi baana sabab u ah xisbiga jamhuuriga ah badanaa waa looga dheeray dhinaca minoritiga dadka cusub iyo muhaajiriinta iyo dhinacaas laakiin way hal bay xaliif ku yihiin oo waa ay garan karaan codadka iyo dadka soo kordhay qaladkoodana way saxaan wayna bilaabeen hadda inay maaragtaa ku baraarugaan mana aha wax la iska andhatir karo dadka soomaalida ah oo jooga gobolka minnesota hadda labada xisbiba si isla eg si isla eg baan dhihi karaa bay u raadinayaan codka soomaalida maxaa la dhihi jira cidiyaha bay ku dagaalamaan siday ku heli lahayen codka soomaalida waan gartay taasna waa wax aada u fiican dadka soomaalidana waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan danta guud iyadoo la fiirinayo labada xisbiba sidaas in maaragta loo tartansiiyo kii danta dadka soomaalida ka shaqeynayo su-aasheeda ugu dambaysa oon jeclay labadiinaba inaad eh, wada wadaagtaan wardheere aan ku bilaabo haddaad fiirsid mustaqbalka siyaasadda ee soomaalida ee gobolka minnesota xaggee buu u socdaa baad isleedahay horta rajadan ugu weyn anaga waagii hadee waagaan la- doorashada bilaabay albaaba furid mustaqbalka soomaalida un bay ahayd laakiin rajada ugu weyn oo aan qabno waa dhalinyaradeenna dhalinyaradeenna oo hadda aad iyo aad systemka maraykankana u fahamsan una diyaarsan dhibta noogu weyn oo number one issuega hadda dhibtaan haysanaan waa ogtahay minnesota iyo maraykankaba inay tahay dhalinyarada dhalinyarada xabsiga ku jira dhalinyarada maaragta dabagalka aadka u badan lagu hayo dhalinyarada waxbarashadii eh, la qabsan la marka soomaalideennana guusheena waxay ku xirnaan doontaa hadda sidii aan iyo shaqo la-aanta iyo guri la-aanta ah, shaqa la-aanta iyo guri la-aanta waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay sida aan u diyaarino ubadkeenna iyo dhallinyaradeenna maraykanka ku nool eh, bay ku xirnaan doontaa marka iyagaana ku faraxsanna inay hadda hogaanka qabteen oo la wareegeen soo kaceen hadda En, nasiib wanaag ilmihii ku dhashay minnesota baa hadda en, maaragta ku koray baa hadda siyaasadda galay marka Waa waa gartay.
heer sare waan gartay maxamuud nuur Ah, runtii ah, waxaa ii muuqataa in dhadhaar badan ay soomaalidu ku leedahay xagga arrimaha siyaasadda tusaale ahaan walaalkeena maxamuud wardheer usoo tartamay meeyarka ah, duqa magaalada minneapolis sadiiq warfa usoo tartamay stateka ah, iyo haddaba maaragtay loo doortay walaalkeena xuseen samatar oo loo doortay school boardka minneapolis iyo waxaan tilmaami karaa dhowr meelood oo gobolka gudaheeda hadda wilmer oo kale gabar la dhahaa zahra guure u tartamaysa school boardka ama st cloud dhalinyaro badan oo usoo tartameen school boardka waxaa ii muuqataa dadkii inay u firfircoon yihiin oo u iyo furmeen dabcan leeyihiin.
adigoo u tartamay eh, sanadka gobolka minnesota Ay igu daraa naftayda ha aniga runtii waxaan aaminsan yahay dhowrka sano hadda soo socdo dhalinyaro cusub hadda soo kacay oo isleeyihiin waxaan ka qaban karnaa maaragtay ah, mas-uul ama waxaan noqon karnaa dad mas-uul ah oo doorashada u tartami karta ama arrimaha dadka bulshada u- maaragtay kasoo ah, kasoo go-ontay oo leeyihiin waa inaan ah, horumarinaa arrimaha bulshada taasaa muhiima doorashada keliya faa'iido waxba ma tarayso laakiinse in laga warhayo hoos ahaan meerka muxuu qabtaa governorka muxuu qabtaa ah, congresska muxuu qabtaa senatorka muxuu qabtaa maxaanu la tegi karnaa dan guud ahaan qofkii shaksiga arrintiisa hadduu fiirinayo maxaa ula tegi karaa taasaa muhiima qofkii horta in la la barto nidaamkii siyaasadda taasaa muhiim aada iyo aad